xafladdii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa ka soo qayb galay madaxda iyo saraakiil sarsare oo ka socday dala dhowra waxaa madaxdii timid ka mid ahaa madaxweynaha dalka jibuuti ismaaciil cumar geele ra-iisul wasaaraha etoobiya xayla maryam dhazalanye ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga bakiir boosdaag iyo saraakiil sarsare oo ka socday dalalka yugandha qatar iyo suudaan madaxweynaha jibuuti oo goobta ka hadlay ayaa ugu horrayntii sheegay sidau ugu faraxsan yahay ka soo qaybgalka xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane madaxweyne waxaan u nimidnay dacwaddii aad noo soo jeediseen waxa aan si farxad leh ugu nimidnay halkan wafdi ballaadhan ka tarjumaya midnimada iyo walaalnimada labada shacbi inaan idin hambalyaynno in aan idin bogaadinno in aan tilmaamno sida aan ugu faraxnay guusha aad soo hoyseen guusha caalamku maanta halkani uu idinkala qayb galayo guushaasi oo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed gudaha ha joogto ama debadda ha joogtee ay aad aad iyo aad uga uga uga faa'iidaysanayaan waxa aan jeclahay inaan ku hambalyeeyo doorashada lagu doortay ee si dimuqraatiya lagu doortay iyo hawsha weyn ee lagu dhiibay hawshaasi shacbiga soomaaliya adiga ninka aqoon rooni ma jiro maxaa yeelay waad la qaybtantay dhibaatooyinkiisa oo dhan waad u sabirtay waad la joogtay waxbaad bartay waxbaad ka baratay maantana indhaha aad ku arkayso waxaan leenahay waxa weeyaan indho khabiir weeyaan indho qof garanaya xaaladda dalkiisa ku jiro sida uu u tabcansan yahay sida uu u dhibaataysan yahay sida uu u dhaawacsan yahay iyo mar iyo waddada maanta in la maro ay tahay dhibaatadeeda waxa aan ilaahay ka baryaynaa inuu kuu fududeeyo hawsha madaxweyne geela ayaa u hambaliyeeyey madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaadhka ee soomaaliya shariif sheekh axmed kaas oo uu sheegay inuu dalka xilli adag soo dhaafiyey waxa aan hambalyo gaara siinayaa sheekh shariif sheekh axmed oo dhibaato badan wakhtigii ugu adkaa ee dadku isdoondoonayey dalku uu hallowsanaa dhibaatooyin badan uu ku jiray ee soo dhaafiyey dhibtii soo gaadhsiiyey maanta halkan aan joogno suuro geliyey isagoo ilaahiisa la kaashanaya in doorasho qabow haadi ah xor ah nasiih ah inay dhici karto isbeddelkiina uu yimaado munaasabadaasi iyo sida geesinimada leh ee uu u qaatay natiijooyinkii waa si taariikhda soomaalida geli doontaan u malaynaya waxaan leeyahay madaxweyne qaranka soomaalidu abaal weyn ayuu ku haya waxa aan inaan iloobo aan doonaynin waxa weeyaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada au-da ee iyaduna waajibkeedii gudatay si geesinimaha u gudatay madaxweynaha waxa aad ku gargaaraysaan soomaaliyay waxa weeyaan ammaanka ammaanka waddanka wey madaxweyne geela ayaa dhinaca kale soomaalida ku booriyey taageerada madaxweynaha cusub oo uu sheegay in taageeradooda la'aantood hawsha loo egmaday uuna ku guulaysan karaynin kelidii ma samayn karo haddii aanan loo wada guntanin ciidan iyo booliis midkoodna ma samayn karo kelidii dadweynuhu siduu u dhan yahay inuu ka dhigtaa mushkiladdiisa inuu ka dhigto mushkiladdiisa kolka uu ka dhiganayana waxa weeyaan in aanan shisheeya imanayn aanan maalgelin imanayn aanay iskuulka carruurta aad u diraysaane xaafaddooda inay ku soo noqon doonaan aanan la hubin ammaanka yaa u aabba waddanka dhismihiisa ammaanka u aabba madaxda waxa aad kula xisaabtamaysaane waa hadduu ammaan jiro wey waxa aad wax ku weydiinaysaana hadduu ammaan jiro wey hadduu amnigu hallaabo gobonimaduna inay hallowdaan laga yaabaa yahay iloobina ugu dambayntii madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti ismaaciil cumar geela ayaa sheegay in isaga iyo shacabka reer jibuutiba ay hil iyo hooba la garab taagan yihiin madaxweynaha cusub mudane madaxweyne soomaaliya maanta gacantaada ay ku jirta jabuuti iyo shacbigeeda iyo dowladdeeda iyo hantideeduba adiga ayay ku garab joogaan inta aan intaa aan isgarab joogno meel uu itaalna dhigaba waxaan malaynayaa inaan kaga dadaal la'ayn waxa aan isleenahay garab iyo gaashaan ayaad noo tihiin waxaan leenahay waxa aad leedihiin weeye talo wixii loo baahan yahay garab iyo gaashaan wixii loo baahan yahay hiil wixii loo baahan yahay inaan kula garab joogno weeye waxaan hubnaa in bicawni illaahi wa tawfiiqihi aad soomaaliya horay u dhaqaajin doonto amnigayga soo celini doonto horumarkayga ku dhaqaajin doonto shacbiga soomaaliyeed oo si daacada oo cad ku garab joogsaday wakiilada dadweynaha oo ayaguna kalsooni buuxda ku siiyey bahda caalamka oo iyaduna rajo weyn kugu qabta xadhigga ilaahay adiga oo haysta inaad guulaysanayso ee soomaaliya guulaysanayso ayaan ku rajo weynnahay soomaaliya ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xayle maryam dhazalaanyi oo isaguna kulanka caleemasaarka ka hadlay ayaa u hambaliyeeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya dadka soomaaliyeedna ku ammaanay adkaysiga ay u yeesheen inay marxaladdan soo gaadhaan isagoo sheegay inay u soo dhabar adeygeen xilligii adkaa kana soo gudbeen wakhtigii dagaal oogayaasha una soo gudbeen xilli doorasho xora ay qabsadaan waxa uu ammaanay sida murashaxiintii madaxweynaha cusub la tartamayay ay u oggolaadeen natiijada doorashada isagoo sheegay in doorashadii dhoweyd kadib ay soomaaliya laabtay cutubkii fowdada mar uu ka hadlayay xiriirka labada dal ayuu ra-iisul wasaare dhasalayn sheegay in etoobiya ay mar walba taageeraysay dadka soomaalida ah Ethiopia has all along been with the side of the Somali people in a long journey in search of peace and reconciliation.
waxa uu yidhi etoobiya waxay mar walba garab joogtay dadka soomaaliyeed waddadii dheerayd aad u soo marteen nabadda iyo dib u heshiinta waxaa xusid mudan in labadeenna dowladood ay waajib ku tahay in xiriirka dhinaciisa wanaagsanaa aan wax ku duldhisno ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaa kaloo ka hadlay sida uu dalkiisu u soo dhoweeyey soomaali badan oo dalkaasi qaxooto ku ahaa muddadii dagaaladu ay dalka soomaaliya ka socdeen waxa uu xusay ra-iisul wasaarihii geeriyooday ee dalkaasi mele zanaawi oo uu sheegay inuu kaalin ka qaatay dadaalada dib u soo celinta soomaaliya waxa uu sheegay inuu isagu aad u jeclaan lahaa in mele zanaawi uu maanta nool yahay si uu u arko iyadoo dadka soomaaliyeed iyo adduunyaduba ay u dabaaldegayaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya ee sida sharcigaha loo soo doortay hayle maryam dhesalaanya waxa uu sheegay in etoobiya ay si joogtaha u garab istaagi doonto dalka soomaaliya waxaa isaguna xafladdii caleemasaarka ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiya bakiir bosdag ra-iisul wasaare ku-xigeenku waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in maanta soomaaliya ay u tahay maalin muhiima iyaga oo weynida maalintaas muujinayana ay isaga iyo afar xildhibaan oo kala yimaadeen si ay caleemasaarka magaalada muqdisho ka dhacaya uga qayb galaan Biz Türkiye olarak yeni dönemde de maddi ve manevi desteğimizle Somalili kardeşlerimizin waxa uu sheegay in dowladda turkigu ay ballan qaadayso inay garab istaagi doonaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyaga oo hiil iyo hooba siin doona madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaadhka ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo isaguna xafladda ka hadlay ayaa u mahad celiyey marti sharaftii goobta isugu timid madaxweyne shariif ayaa ka hadlay inuu ku faraxsan yahay inuu arko kumeel gaadhnimadii soomaaliya oo laga baxay maanta waa maalin weyn waa maalin aan u gudubnay in aan soo dhisanno dowlad aan kumeelgaar ahayn waa maalin aan soo gebagabaynay marxaladdii kumeelgaarka ahayd madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo adiga iyo xukuumadda aad dhisi doonta iyo dowladda soomaaliyeedba allaha idinla qaado mas-uuliyadda culus ee lagu doortay shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo maanta waxaad gacanta ku haysiin kumeelgaar oo laga baxay dowlad rasmiya oo noo dhisan madaxdii qaranka ugu re- ugu- ugu sarraysa oo la doortay madaxweyne shariif ayaa sidoo kale ka hadlay dadaaladii ay dowladdiisu dhinaca amniga ka samaysay mudana madaxweyne iyo mudanayaal iyo marwooye halkan waxaa lagu soo gaaray dad badan oo qaali ah inay dhiiggooda u hureen dhididkooda u hureen xoolahooda u hureen wakhti badan ay ku bixiyeen dadkaas oo isugu jira soomaali iyo saaxiibaba waxaan shaki ku jirin marxaladdii aan soo marnay inay ahayd marxalad adag laakiin falilaahi alxamdu rabbiga kaalmadiisa iyo doonista shacabka soomaaliyeed ay dooneen inay ka baxaan marxaladan adag in looga soo gudbay waxaan rabaa halkan in lagu mahad celiyo ciidamada qalabka sida ciidamada amisom oo runtiina la garab istaaga marxaladdii adkayd geesinimo iyo nafurnimo waayeyna saraakiil iyo ciidamo badan iyo qalab kala duwan waaye si shacabka soomaaliyeed u helaan nabad iyo xasilooni waxaan rabaa inaan in yar milicsado marxaladdii kumeelgaarkeed xanuunkii ay lahayd oo ahaaday in aan loola dhaqmaynin soomaaliya sidii dowlad xur ah faragelintuna ay ahayd mid joogto ah loo heli karin ciidamada qalabka sida iyo dowladda qaybaheeda kala duwanba waxay u baahan yihiin maanta waxaan joognaa maalin aan heshiisyo caalami geli karno maalin aan geli karno heshiisyo laba dhinaca maalin ay noo soo noqotay dowladnimadeena si buuxda ilaah ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa ka uga mahad celinayna cid kastoo gacan nagu siisay madaxweyne shariif ayaa ugu dambayntii ballan qaaday inuu garab istaagi doono madaxweynaha cusub iyo dowladdiisaba isaga oo sheegay inuu aad u dareensan yahay baahida uu hogaamiye u qabo in taageero la siiyo dhinaciisa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay waxyaabaha dowladdiisa hor yaallay uu mudnaanta koowaad siin doono waxaan hoggaamin doonaa siyaasad ku salaysan tiirar mucayana oo la yaqaano oo tiirarkaasoo dhammaantood marka laysku daro la magac baxay ee tiirarka bilowga cusub ee soomaaliya tiirarkaas tiirka ugu horeeya waxa waaye xasilinta dalka dalka soomaaliya inuu xasilo ou noqdo dal lagu xukumo qawaaniinta iyo shuruucda ay ummadu yeelan karto waxaa tiirkaas ugu horeeya amniga oo aan doonayno in uu noqdo muhiimaddeenna koowaad muhiimaddeenna labaad iyo muhiimaddeenna saddexaad intaba dhinaca wadahadallada soomaaliya iyo somalilan oo ay bilowday xukuumaddii isaga ka horraysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inuu si anba qaadi doono ulana tacaali doono si qadarani ku jirto soomaaliya waxay midowday kun sagaal boqol iyo lixdankii midnimadaasi midnimo aad iyo aad dadku ay u jeclaayeen raalli looga ahaa oo si caatifad ah oo la isla kacay ku timid ayay ahayd nasiib darro soddon sano markaan dowlad ahayn kadib midnimadaasi waxaa gaaray dhaawac weyn wadahadallada bilowday ee muxuu ahay hoggaankii iga horreeyey iyo maxaanku idhahdaay maamulka somalilan ay bilaabeen waa bilow fiican halkiisa ayaana ka sii socon doonaa haddii alla yidhaah ma horkici doonno mana ka shaqayn doonno midnimo kutib si jajuub ah ama xoog milatari ama xoog diblomaasiyadeed oo laysku adeegta ee waxaan horseedi doonnaa midnimo ku timaado wadahadal iyo istixgelin isqadarin walaalnimo raalli laga wada yahay waxaan ka shaqayn doonnaa midnimadaasi inaan rukumo ad adag u dhigno rukumadaas ad adagna haddii alla yidhaahdo ay ka mid noqdaan manhajka waxbarashada ee dalka si dhallaankeenna ay ugu soo barbaaraan muhiimadda midnimada ay leedahay una ilaaliyaan
ugu dambayntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inuu rajaynayo nabad iyo amni soomaaliya wada gaadha waxaana uu si gaara ugu mahad celiyey dadka soomaalida garab istaagay xilligii adkaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dalkiisuu dhowaan ku biiro kuwa taageerada u fidya dalalka nasiib darradu ku dhacday waxaan dhowaan rajaynaynaa in madaxdan iyo maxaanku idhahdaa marti sharaftaani dalka ay soo booqdaan iyada oo soomaaliya dhexdeeda ammaan isa siisay oo nabad ah dariskeedana nabad la'ah caalamka intiisa kalena nabad la'ah waxaan mar kale iyo mar kale u mahad celinayaa dhammaan dalalkii hay-adihii ay ugu horrayso jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee labaatankii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya garab taagnaa ee aan dhihi karo marar badan malaayiin soomaaliya aa noloshooda badbaadiyey marar kalena malaayiin soomaaliya u abuuray rajo ayaan doonayaa maanta inaan halkaan aad iyo aad uga mahad celiyo soomaaliya way istaagtay wayna soconaysaa haddii ilaahay idinkiisa iyaduna waxay gaari doontaa mar ay ka mid noqoto dalalka caalamka ee kuwa nasiib darradu ay la kulantay markooda kaalmeeya ayagana mustaqbalka dhow haddii aan la yidhaahdo mar kale iyo mar kale walaalayaal waa idin mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dhinaciisa waxaa isna shirka ka hadlay ergeyga gaarka ee ururka jaamacadda carabta samiir xusni kaas oo sheegay in ururka iyo dowladaha xubnaha ka ahiba ay diyaar u yihiin in dowladda soomaaliya ay ka taageeraan baahida ay qabto si ay mar kale cagaheeda ugu istaagto booskii ay ku lahayd adduunyada iyo afrikana ay dib ula soo noqoto أؤكد لكم فخامة الرئيس أن الجامعة العربية عازمة waxaan idin xaqiijinayaa mudane madaxweyne in jaamacadda carabta ay ka go'an tahay qabashada shirweyne caalamiya oo ay ka qayb galaan dalalka deeqda bixiya kaas oo dalalka carabtu ay udubdhexaad u noqon doonaan si soomaaliya dib loogu dhiso ergada ururka jaamacadda carabta ee magaalada muqdisho uu fadhigeedu yahay oo iskaashi la samaynaysa hay-adaha soomaaliya iyo ururka jaamacadda carabta ee uu fadhigiisu yahay magaalada qaahira ayaa ka wada shaqayn doona qabashada shirka oo dhici doona xilliga ugu habboon ayuu yidhi danjira samiir xusni waxa uu intaasi ku daray in jaamacadda carabtu ay diyaar ula tahay dowladda soomaaliya wixii taageero deg dega ee ururka jaamacadda carabta ay uga baahdaan si ay ugu suura gasho wadidda howlaha horyaalla hay-adaha dowladda soomaaliya